Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Faarax Cadaani Maxamed ayaa dhagax dhigay wado interloog ah, taasi oo laga hirgelinayo waaxda FANU-LE ee degmada Kaaraan. Munaasabadda dhagax-dhigga waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, odayaasha degmada, haweenka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Faarax Cadaani Maxamed ayaa ka waramaya dhagax-dhigga wadadan.
فانوله ee xaafadda CC waxaa naga go'an waxaa naga go'an xaafadda CC inay qurux badnaato in wadooyin badan laga hergeliyo ma aan kaliya wadadaane sanco ilaa iyo een, degmada hiliwaa waxaan waxaan qaybsanaa wadada meydka inta ka sokaysa inaan hergelino xaafadahaas aan interroog hergelin ayaa naga go'an insha allahna waana rajaynaynaa inaa wadooyin badan ay socon doonaan wadada kaliya ma noqon doonto wadadan maantaan ka bilaabanay saa dambana waxaan bilaabaynaa wadooyin kale ayadana waad aragteen een, wadadii laamiga oo jiirada ka bilaabana oo suuqa kaaraan galaay carro badan iyo haraad badan ayaa ka muuqda waqtiga roobka da'o haddeertaan roobkii weynaa markuu da'ay wax carro ah iyo dhagax yaalo ma jiraan xaafadihi ayaa bannaanka ku leersanaa Qaar ka mid ah bulshada degmada Kaaraan ayaa ka mahad celiyay dhagax-dhigga wadada interloog-ga ah.
waa ku mahadsan yihiin dhagax dhiggaas oo yacni mataqaanaa xaafadda iyo guryaha melecdoora intaba yacni mataqaanaa qaymogal u ah
waxaan rabaa wax yar haddaan ka tilmaamo waddadan waddadan maamul ahaan iyo deegaan ahaanba dhib badana lagu qabaa waa waddo halbowle ah isku xirta oo u adeegta inta u dhaxaysa waddada jamhuuriyo iyo laamiga kaaraan mara dadka u dhaxeeya waddada nolosha gaadhsiisa waay suuqa argentiin ee da ahaan intuu jira aada ogtihiin ee dad ahaan inta ku nool aada ogtihiin waddada keliya ee loo isticmaalo waaye faaw maxaa dhahay lagu guulaysto waaba lagu guulaysaaahe ilaa lafweyn iyo kasii xagga laamiya jidadaa laydin furi doonaa ayaa inta roog laydin saari doonaa waxa waaye dal ninkiisaa dhisto
Wadadan ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay bulshada iyo gaadiidleyda isticmaala maadaama wadadan saa'id u burbursaneed.